بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين cashirkan cashirkii laba boqol iyo soddon iyo koowaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah aswar sit buu ka koobmaa watin waalcalaq waalqadri waalbayina waalzalzala waalcaadiyaat lixdaas suuradood ayuu ka koobmaa suuratun suuratu tin waa suuraddii shan iyo sagaashanaad wey tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka ah kana kooban boqol iyo toban iyo afar suuradood suuratu tin waa suuraddii shan iyo sagaashanaad wey ereygaa suuradda ugu horeeya watiin bay ku magacaaban tahay watiin waa suura makiya waana mida suuradihii soo degay inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii makal mukarama uu ku noolaa oo aayaadtii asamaan aayad hay-adaheedana sideed hay-adood habdow haadihi suurata bismillah alla magicii xuskashadii baan ku bilaabayaa caliya araxmaan naxariis guud naxariisa arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariisa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi watiin geedka tiinlayaa magaciisaan ku dhaartay wazaytuun geed magiciina waa yahay suba geedaha laga dhalaaliyana waa yahay oo markaa manaafic badan leh waxbaa lagu cunaa oo raashin waa yahay waana la shitaa oo nal buu yahay waana laysku daweeya zaytuunka wey wazaytuuni baan ku dhaartay subagaa geedaha laga shiilo ee marna la cuno marna laysku daweeyo marna la shito wa tuuri siiniin tuuri siinaan ku dhaartay buur magaceed wey dunida wax ka dhaca wixii ugu weynaabaa ka dhacay ilaahi weynaaya waaxidkaa subxaanahu caza wajalla ayaa aksar min mara nabiyihi wa kariimihi muusa kula hadlay idan wax adduunka ka dhaca wixii ugu weynaa ayaa meeshaa ka dhacay wa haada albalad beledkan oo kanaan ku dhaartay beledkii al amiin makal mukarama wey aaminka ah dhibaato ayaan ka dhicin ee laqad waxaa dhaba khalaqnaa inaanu abuurnay al insaana dadka fii axsani taqwiimin joojin wax la joojiya tan ugu qurux badan gudaheedu markaa wixii eebba abuuray qurux haddii la yidhaah kow insaankii baa noqonay ismu tafdiilka laga cabiray axsan wax ka fiicnaan karaa lama arko kolkaa joojin wax la joojiya tan ugu qurux badan ayaan insaanka ku abuurnay sidaa quruxda badan markii loo abuurayna saa baaqi ku ahaan maayo suma radadnaahu insaanka qaarkiis waxaanu celinaa asfala saafiliin hoosayntan ugu hoosayn badan yaa tura hoostaan loo celiyey min naaxiyati lkhuluq miyaa oo isagii sida fiican loo umay ee caqliga la geliyey ee sayidulkown laga dhigay ee nebiyaasha loo diray ee waxyiga loo dejiyey ee inta kale inuu hogaamiyahay baa xumaanay faajir noqonaya caasir noqonaya alla daba maraya waxaan xalaalahayn samaynaya kolkaa khuluqiyan buu hoos ugu dhacay ama khilqiyan iyo abuuris isagii quruxda badnaa markuu weynaado sagaashan iyo boqol iyo uu gaaro waa godanaya waa madoobaanaya waa qalqalloocanaya waa shawihmaya kolka ama jismigiisii ayaa asfala saafiliin u noqday ama akhlaaqdiisii ayaa asfala saafiliin noqotay waxaanan ku jirin dhibaatada ila aladiina dad ma ahaane aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan falahum waxay leeyihiin ajrun abaalgud hayru mamnuunin mid la gooyo kayrkiia qofka markuu dhaqan yahay iimaan iyo camal suuban sameeyo hadhow markuu sagaashan iyo boqol gaaro isku dardarmo caqliguu dhaawacmo wax garan waayo cibaadada uu samayn kari waayo ama intuu xanuunsado uu salaatuleyl iyo taajikuu samaynayo samayn waayo ama intuu safro waktigiisii xumaado waaguu ladnaa ee muqiimka ah ee caafimaad qabay ee dhallinyaraha ah ajrigii loo qori jiray baa u soconay oo duqnimada iyo xanuunka iyo safarka wax kama dhibin xaggii caqliga markaad u noqotid waxaa la tajribeeyey oo tijaabo lagu ogaaday qur-aanka qofka yaqaan da-diisuba ha weynaato isku dardarmi maayo jirkiisa ha jilco laakiin maskaxdiisa lumi mayso faasiq faajira hadduu ahaa oo ardaala konton iyo lixdan markuu gaaro saxaradiisu ku dhaqaaqay wax la ogaaday laakiin siddeetan hadduu gaaro ostaqi ahaa ilaa boqol iyo labaatan baa la arkay qof gaaray oon ilid iyo ilmidna wax noqonin haddii lala yaabo la weydiiyo layor waa side dadkii kaa yeeraa baaba adna waad iska dhaqan tahay wuxuu yihi jawaarixdayda ama xibnahayga waagaan yaraa baan macaasida ka ilaalin jiray haddaan weynaadayna alla ii ilaaliyey waa sayajziihim wasfahum inahu xakiimun caliim ilaah addoomaha wuxuu ku abaalmariyaa siday yihiin falamaa xafidtuhaa fi sikari xafidaha allahu fi lkibar ilaah baa ii ilaaliyey famaa yukadibuka insaanow maxaa ku beensiiyey bacdu intaa ka gadaal bidiin adigii insaanka ah ee sidaa lagu abuuray sidaana wax lagugu sheegay inaad qiyaamadii beeniso waxaa kugu qasbay waa maxay famaa yajcaluka kaadiban cala aldiin abaalmarintii iyo qiyaamadii inaad beenisa maxaa kaa yeelay alaysa allaahu eebbaweyne ma uusan ahayn waa uu yahay biaxkami alxaakimiin inta garnaqda ahadka ugu guddoomin og balaa waa yahay waana calaa dalika mina shaahidiin sunna wey subanaha markuu suuraddaa dhammeeyo ayuu dhihi jiray balaa inuusan ahayn hadalkeed badaa waana calaa dalika min ashaahidiin idan axkam alxaakimiin iyo aqda alqubaad iyo malika almuluuk iyo shaahansha cibaarada ama cajami ha lagu sheego ama calabi ha lagu sheego alla keligii baa la ohan karaya waxaan alla ahayn lama oran karayo axkamu lxaakimiin isaga wey maxaa yeelay xukunkiisa cilmi iyo cadaalad labadaanuu ku dheehan yahay xukunka ummadda wuxuu la luufluufaana ama aqoonta yar ama cadaalad baan jirin ama wax yaroo xarafa oo uusan ka maarmin ayaa lala laacaya wa tiinin wa zaytuun tanwiin weyn baa ku jira waxaa la tilmaamayaa nabi muuse iyo nabi ciise iyo nabi moxamed calayhim asalaatu wasalaam meelahan meelihii ay ku dhasheen ama nabinimada lagu siiyo saddexdan meelood ee la tilmaamayo sidaasayna ugu jirtay diintii tawraad dahara allahu fii siina ilaah siinuu ka muuqday waxay ku wadaan nebiyullaahi muuse ayaa nebiwadii iyo risaaladii lagu siiyey oo lagula hadlay dahara allahu fii siina ma alla ka muuqday wa ashraqa fii saaceer bay yidhaahdeen saaceer waa baytulmaqdes halkaasuu ilaah haddana iftiinka bixiyey ciisay ku wadaan wastaclana min faaraan faaraan boorahan maka wey saddexda cibaaray ka cabireen iyagu waxay qabaan muuse daharay ka cabireen ashaqaa ka daran oo ciise ka cabireen isticlaanay nabi maxamed ka cabireen baa ka daran oo saasay u kala qiimi badan yihiin kolkaas saddexda meelood ee saddex lagu dhaartay waa saddexdii saddexdaas nabi ee qiimiga badan ee rususha ee ulilcasmiga ay ku dhasheen nabinimadana lagu siiyey sidaasay meeshu ku mudatay in lagu dhaarto watiini baan ku dhaartay geedkaa tiinka ah wasaytuuni baan ku dhaartay saliiddaas qiimiga badan watuuri siiniin buurtii lagula hadlay nebiyullaahi muuse ayaan ku dhaartay wahaada albalad beledkaanaan ku dhaartay beledkii alamiin ee aaminka ah jaahiliyatan wa islaaman waa beled aamina dhibaato kama dhacdo allah ilaaliya وهذا البلد بانكو دارتي الامين امينكا الا قد وحدبا خلقنا ان نوني الانسان ذاتك في حسن تقويم جوجين وحلا جوجيه تنو قيمي بدن هو الذي خلقكم وصوركم فاحسن صوركم بلا مثل كل كتني وامتياز basharka loo abaal sheeganayo oo ilaah intuu abuuray basharka ugu qurxun badnaysiiyey in basharku rumeeyaan oy raacaan oy galladan ka macnaqaan baa laga doonayay laqad waxaa dhaba khalaqnaa inaanu unnay alinsaana dadka fii axsani taqwiim joojin wax la joojiyo tan ugu qurux badan gudaheed suma ka gadaalbaad radadnaahu bacda afraadihi kulligii maaha qaar waxaan u laabnaa asfala saafiliin hoosayntan ugu hoosayn badano intuu waayeelo oo isku dardarmo yuuji lcaa ila aladiina dulmaahaane aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan falahum waxay leeyihiin ajrun abaalguud hayru mamnuun mid la gooyo kayrkiya ama adduunka intay ku noolaayeen bay saddex shay mid dhaafeen inay dhaafeen diin oy dad cilmi iyo qur'aan bareen amay kutub dejiyeen amay walad saalixa dhaafeen amay awqaaf masaajid iyo khayr dhaafeen ajrigoodii waa soconay oo geeridoodii kuma eka iyagoo aakhira jira ayaa ajrigoodii adduunka ka soconaya وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له intuu noolaa ayuu awlaad xalaala dhaafay ilaahna hagaajiyey isna uu islaamnimada ku tarbiyeeyey cilmi buu dhaafay kutub buu qoray dad buu wax baray awqaaf buu dhaafay sadaqatin jaariya masaajid iyo ceel iyo beero iyo kutub buu waqfay falahum ajrun hayru mamnuun kolkaa isagoo dhintayba abaalgudkiisa iyo sawaabkiisa adduunyada ka soconaya isna aakhira ugu tagaya falahum waxay leeyihiin ajrun abaalgud hayru mamnuun mid la gooyaa hayrkiya famaa yukadibuka maxaa ku beensiiyey seebay kuugu suura gashay ilaahay weyna waaxidka ah ee adiga insaankaa ku abuuray adilla kowni ah ku hordhigay irkuu dhisaad ujeeda dhulkuu dhisaad ujeeda roobkuu keenay baad ka faa'iidaysanaysaa risqiguu soo bixiyey caafimaadkuu ku siiyey ilalaan kama maarantid tasarufkiisii oo jaari ah qofkii dhimanayay iyo kii dhalanayay iyo kii dhacayay iyo kii dhismayey iyo wixii dhacayaad ujeedaa intaa kadib sheed u tuli qiyaamo ma jira wax la yidha ood ilaah ugu gacansiirsay wey famaa maxaa yukadibuka ku beensiinaya bacdu intaa kadib bidiini jazaxa qiyaamo alaysa allaahu ma wuusan eebba weyne ahayn waa uu yahay biaxkami alxaakimiin inta garnaqda axadka ugu garnaqi og ma wuusan ahayn falaa waana calaa dalika min ashaahidiin suurat alcaraq suuraddii lix iyo sagaashanadu khalaqa linsaana min calaq ayay ku magacaabanta suurat alcalaq waa makiya aayadaheeduna sagaal iyo toban aayadoodu laba qaybood weeye suurat alcalaq inteeda hore ilaa maa lam yaclam laga gaaro waxay ku saabsan tahay awalu maa nazala min alqur'aan ayay sheegaysaa inteeda kaloo dhan ilaa aakhiriha hal ninay ku saabsan tahay oo malcuuna oo abuujahal la yidha ninkaasay ku saabsan tahay nin dhibaato badan buu ahaa dadkii nabiga la colka ahaa ninka koobaad wey wuxuu la baxay magac la yidhaha fircawnu haadihi lumma waxbaasoo inkaari ku dhacdoo shaqiya ayuu ahaa magaciisa quman camr ibni hishaam ibni muqiila la odhan jiray camar baa la odhan jiray wuxuu abti ruma u yahay oy walaashii dhashay sayd cumar ibn alkhadaab radia allahu canh banuu makhsuum wey waliid ibnu lmuqiila oo ninkii reeraha u ladnaa baa isaga adeerkiya marka waxaad moodaa qaws ahaan inay dadka u ladnaayeen wax la loolami karayna qoladan banuu haashim baa jirtay markaa nabigu colla ahaa intuu u yimid nabigoo tukanaya khalfa maqaami ibraahim ku tukanaya yuu yimi meeshatan maanta kadib kuma tukan kartid haddaan kugu arka adoo ku tukanayana luquntaan isee ka tagay rasuulka dhag uma dhigin calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshii ku tukanaya yaa la yidhi wadigii lahaa ku tukanay wakaa ku tukanay war wiilkan ayaan kastaba wejiga miyuu ciidda marmarinaya dabadana kor u taagaya asagoo annaga nagu xumaynaya hadduu mar damba saa yeelo luquntan isaga taagaya xaggaasay fadhiyeen quraysh sidaan oo kale waa ka soo kacay nebigoo tukanayuu soo aaday iyagoon wax kaloo muuqanayaa la arag isagoo dibdib u soo cararayaa la arg labada gacmoodna isku daafacay oo sidaa leh dibdibna u cararay marka la yidhi war maxaa kugu dhacay markuu sixiray sixir iyo baluu yaqaan buu yidhi maanta aakhiradii la sheega ayaan arkay tilaaf haddaan hore u qaadila dhulkii isaga iyo nabiga u dhexeeyey baa la gooyey mar jibriil baa wuxuu isaga dhigay riti qoor oo kale oo isagoo nabiga ku soo socda ayuu afka sidaa ku kala yidhi dibdib buu isagana u cararay haantaanna waa timid waxaa soo aroortay kalaa lain lam yantahi lanasfaxan binasiya maalinkaa kadib nabiga wax kuma darsan wasadaqa shaa'iru lxakiim isagoo sawiraya mowqifkaas wa abuu jahlin id ra'aa cunaqa alfaxli ilayhi kaanahu lcanqa huwa maa qad ra'aahu min qablu laakiin maa calaa midlihi yucadu lkhata shaqi qof hadduu yahay gefkiisa lama xisaabi karo toban iyo laba jeer iyo maalintii gefgelaya wailaa hadduu cibro qaadanayo wax badan buu arkay markii dambe banaankaasuu maray af iyo adimo dambe nabiga uma xumayn maalinkii dambe nin reer baadiya baa xoole la yimid beledka makal mukarama xoolihii buu ka qaatoo yidhi lacag baan ku siin doonaa hadhow markuu xoolihii haraysay buu yidhi lacag ku siin maya kacigata ninkii baa wuxuu ku calacalay odayadii qureyshe waktigaa joogay si ay isugu dhacaan nabiga iyo abijahl bay yidhahan war waxaad yeelaysaa nin uu ka himaysan ninkaasaa jiree ninkaa igala hadale kii reer baadiyay nabiga kusoo toosiyey kii baa nabiga u yimid ma yaqaan wuxuu yidhi ninka camr ibni hishaam la yidhaah baa xoole iga iibsaday lacagtiina ii diiday quraysh baan ku calaaxalay adeegii kaa sheegeen ninkaan nin kala maqli maayaa la yidhi ninkaasuu ka baqaa u tag waxaan kaa baryayaa ama xoolahayga iga si ama lacagta iga si iyagoo run sheega maanta laga arkuu yidhi nin ninkan wax ka qaban karo aniga ay lama arko maryuhu guntaday nawadii gobor harkiya yuu nabiga albaabka abiijahal garaacay ilmaha gaar ka arkay waa maxamed cabdullaahi baa la yidhi isagoo laba goor xaraysan guri garaacana diidan waktigaana diidan maxamed cabdullaahina diidan wuu soo baxay albaabka markuu furay nabigii arkay wuxuu arkay adiga sheeg wuxuu yidhi maxaad rahaa wakti kulbaad ii timid ninkan wixiisii soo sii ama waxaad kula heshiisay daqiiqaha liikaadiyo lacagtii buu ninkii markiiba siiyey iska tag buu yidhi waa edab qaatay waxaan u arkay kolkaa gobolka dambe ee suuradana arrimahaasay ka sheekaynaysaa labadaa qayb bay u kala go-an tahay abda-u haadihi suura bismillah eeba weyne magicii cuskashadii aliya araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaaraacaneed naxariista nubuwada bilowgeedii waa kana qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi iqra ayuha arasuulu lkariim awjid ilqiraa'a hadda inaad wax akrido bilow xagaa qirada laga bilaabayaa bismi rabbik meel kale wax laga bilaabo male wax lagu bilowdo oo aan bisinka ebaahayn male idan fii jamiici tasarufaatika fii xarakaatika wa sakanaatika waxaa lagama maarmaana inaad bismillah ku kacdid ku fariisatid ku seexatid aad ku tilmaanowdid dadkii eebba yidhi aladiina yadkuruuna allah qiyaaman wa qucuudan wa calaa junubin haddaad wax akrinaysid haddaad wax cunaysid haddaad howdh aadaa bilaabaysid waxalle waxaad qabanaysid waa lagama maarmaan muslim haddaad tahay inaad tiraa bismi illaahi araxmaani araxiim iqra wa akri bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo qirada ka bilaabaya rabbigii marka in la baraa la doonaya alladii rabbiga khalaqa wax umay min abrazi sifaatihi caza wajal ilaa tilmaanihiisa tan ugu muuqaal weyn waa uumiduu wax umay halkaanaad ka garanaysaa alladii rabbiga khalaqa dunida oo dhan uumay markii inuu uunka idaylkii uumay loo sheegay ayaa insaanka qiimi gaaru leeyahay uu yidhi khalaqal insaana dadkana wuxuu ka uumay min calaqin xinjir iqra aqri see waxu aqriyaa wax ma aqaan wa rabbuka adiga rabbiga baa alla ka mudeeq badan oo wax ku barayo inadan wax aqoonin waa huba oo hadda ka hor aadan madraso gelin cidna wax ku barin waddankuna diin mataal dadkuna waa jaahili reerka umiyiin baa la yidhaah laa yaqra'uun walaa yaktubuun waa reersay ku dhasheen baaqiya kolkaa waxaad ka kasbata macrifo ma jiro laakiin allaha baa deeq badan oo wax walba ku baraya oo diin kugu soo dejinaya iqra wax akri wa rabbuka adiga rabbiga qiraa'ada iyo nubuwada iyo markaan ku faray ba al akram alla deeq badana alladii deeq badanaha allama baray qoridda bilqalam qalam wax lagu qoro allama eebba wuxuu baray alinsaana dadka maa lam yaclam wuxuusa hore u aqoonin الرحمن علم القرآن بين صمرني إلى القرآن كذلك برا وإنت برتي ألا يسهلي ماشا وحاكوس كم بومبوني وين أو وسائل العلم وحقريدي هدي علم اللي يري كرمنا الله شيء wixii wax qorida culumta waxay halkan ku soo gaartay ee lagu diiwaaniyey sow qorida ma qur-aankan qornay sowma lumeen inta taqaanaa sowmay dhammaan karteen kolkaa qalamka iyo dhigidda iyo waxbarashada cilmiga inuu qiimi badan yahay waxaa laga fahmayaa wax soo degay qur'aana kistii ugu horraysay ayaa waxay ka hadashay abuuriddii kadib cilmigii bay ka hadashay oo qiraa'a iyo kitaaba iyo qalam iyo cilmi xaaraadka meesha ku jira iqra oo laga bilaabo akhrintiya qalam oo dhigidiya oo callama linsaana maa lam yaclam oo aqoontiya kolkaa wasaa'ilu tacliim in aad loo bunbuuniyey kolka dhibaatada maanta dhacaysa maa sababuhaa ila aljahlu aqoon la-aan baa dadkii saabatay wax la ogyahay aanan jirin kolkaasaa kacaakuf iyo gebi kadhacu yimid iqra rasuula low akri bismi rabbika rabbigaa magicii adoo qiraa'ada ka bilaabaya alladii rabbiga khalaqa dunida uumay khalaqa eeba wuxuu uumay alinsaana dad idaylkii min calaqin xinjir buu ka uumay iqra akri nabi allow wa rabbuka adiga rabbigaaba alakram alla deeq badana markii dambana waa ka ku galladaysay sanuuquri'uka falaa tansa annagaa ku akrinsiinayna mana iloobi doontid alladii ka- rabbiga allama baray alkitaabata qorid bilqalam qalam wax lagu dhigo allama eeba wuxuu baray alinsaana dadka maa lam yaclam wuxuusan aqoonin ayuu baray oo marka la dhalanaya wax la yaqaan lama arko وصدق الله في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا idinka waxogeyn baa dhalataan kolka markii xogaa lala ekaadana mid la arkaba farsamadii eeba u qadaray aw aladii qadara fahada yuu ku hanuuninaya hadhow waad arkaysaa ka waa kaarabaay kana waa darawal kana waxba u dhisa kana waa karaani dad intuu tarsada yiri qolada meelaha lagu hagaajiyo male mid la arkaba farsamadan ilaah baa ku hanuuniyo u sahlay wacallama alinsaana maa lam yaclam waladii qadara fahadaw kalla istiftax weeye mar hadday ina ka dambayso waxa weeye kalla tanabahu waclamu waxaad ogaataan ina alinsana dadka dabeecadiisa haddaan iimaanka iyo camalka suuban qofka ayan daahirin dabeecadiisa caadi ahaan lagu yaqaanaa waxa wey la yatqaa inuu kibro an ra'aahu inuu is arkay darteed istaqnaa inuu maarmay waxaad u baahan tahay male hadduu yidhaa tolkaa waa dhaqan yahay gacantaad wax ku haysaa dad iyo dunyaad leedahay cidna kama lagna hadduu is yidhaa markii shukri la gudboonaa waa kibray laakiin waxaa qofka burus celin kara aliimaan waalcaqlu labadana qofka burus celin karta oo u sheegi karta waxba hay kibrin adduunyadana qiimi male kallaa hooya in alinsaana dadka layadqaa waa kibraya an ra'aahu inuu is arkay darteed buu la kibrayaa istaknaa inuu deeqtoomay laakiin waxaa loo sheegay ina ilaa rabbika adiga rabbigaa xaggiibay yarrujaca laabasho ahaatay oo adduunyadan maalmaad joogaysaa kadibna waad ka laabanaysaa allaad u laabanaysaa ee ogow arrimihii uu sameeyey gaar ahaan abujahl ee inkaarna ayaa la taabtay walgariib nabigii salaad buu kala diriraya oo markuu arkay isagoo tukanaya ayuu yidhi haddaan mar dambe isagoo salaad tukanaya arko waxaan ku samaynayo oo warki donaw kolka waxaa yaaba hal iladii yusallii yunhaa cani salaa qofka hadduu tukanayo allihii abuurtay u tukanayo maa tukanin baa la yidhaa waali salaatu jariima luquntaa laysaga taage inuu tukaday ma dembiba waali salaatu dararun calaa axad macnaha qofkaan tukaday yuu waxyeelay marka laga dagaalamayo qof tukaday salaadu yay dhib ku tahay kasoo horjeedaa ayaan darawe shaqinima taas oo kale ah kolka qalbigiisii baa ibliis ku kaadiyey arayta waxaad ii sheegtaa alladii malcuunka abijahl wey yanhaa reebaya cabdan adoon adoonka la reebay muxamed wey idaa salla goortuu tukanayay buu xag tukaday arayta waxaad ii sheegtaa in kaana hadduu yahay kan salaada loo diidaya muxameda cala alhudaa hanuun korkiis mid ku sugan aw amara hadduu dadka farayo bitaqwa alla ka cabsi oo kolkama qofka qalloocan baa in la hanuuniyo la cadaadiyo ay tahay mase midkan hanuunka ku sugan ee dadka wanaagga faraya baa canaan leh arayta waxaa kaloo ii sheegtaa in kadaba haddii abijahalka uu beeniyo ilaahay abuuray oo watawalla uu iimaankii ka jeedsaday alam yaclam ma uusan ogeyn lianna allaha eebba weyne inuu yar arkayo ka alla tani waa canaan noocii ugu dambeeyey sajri wey qof markaad isagoo waxun samaynaya aragto ixtiraamna uusan lahayn kod iyaa la yidha sida eygaa loola hadlaa kolka midaan kir oo kale wa asagii yaa loo leeyay maxaa yeelay ilaah intuu beeniyey oo xaqii ka jeestay ayuu intii ilaah rumaysay raxay la dagaalamaya walaa siyama afdalu lummati cala lislaam nebi maxamed buu la dagaalamaya oo caynaya oo leeyahay luqun baan isaga taagaya kolkaasoo kalla iyo wax ka daraba ma mudna kir in la yaabu mudan yahay kolka kalla isagii baa la yidhi hadduusan banaanka marin wax iid adag baa yimid lain lam yantahi hadduusan ka reebtoomin cadaawada iyo hadal xumada iyo salaad la dagaalamiduu nabiga ku hayo ilaah baa yidhi lanasfacan waxaanu jiidaynaa hadalka isagaa ku horreeyey wuxuu yidhi lain ra'aytuhu yafcalu dalik haddaanka maxamed oo tukanaya laada'anna calaa raqabatii horta meeshaan isaga taaga wala ajuru naasiyatahu dhulkaan ku jiidayaa buu yidhi ilaa sidii buu yidhi fooda intaan qabto yaan naar gudaheed ku jiidayaa axyaanan isagoo la arkayo wallaahi hadduu nabiga u dhowaado inaan aakhira lala sugaynin geerina lala sugaynin ee isagoo la arkayo ayaa fooda inta la qabto yaa jahanama gudaheeda axyaanan loogu jiidayo kalla waa uu edab daran yahay lain lam yantahi hadduusan nabiga bannaanka ka marin inaanu la nasfacan jiidnaa binnaasiyati foodiisa naasiyatin food baan jiidaynaa tiisaa waxa la jiidaa ta maxamed waxa la sumiyo wey food xaraara wey rasuul ku taalla nabi ku taalla taqi ku taalla muumin saalixa ku taalla jiidid iyo xaqirid tiisaa mudan kaadibatin beenleya khaadi'atin gafleya markii aayaadku gaareen buu wuxuu yidhi haddii aniga quuya ciidan laii sheegtay maxamed waa u warhayaa magaaladan maka la yidhaha inta ku nool ninka shacbiyad weyn abijahal inuusan jirin kolka haddaan doono magaaladan markoo dhan wiilal aan qaan gaarin oon dhabar ka soo bixin badankooda garkooda iyo gabuurkooda iyo fardo tin yara oo saddex qoob ku taagan baan maka ka soo buuxin karayo ilaah baa marka yidhi sanadxu ha u yeerto naadiyahu dadkii golaha iyo guriga u joogay ha u yeerto sanadxu annaga eebaana waxaan u yeelanaynaa azabaaniya malaa'igsi cadaabka waa qayb gaara malaa'igta kuwaynu ku soo marnay suuratu taxriim عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم كوي بان أجرنا هنا إسندت كيسي أويات إساقي ما بقي مرك arrintu markay heerkaa gaartay oo la reebay fardihi iyo dhallinyaradii inuu meel isugu geeyo oo fooda la qabto ayuu ku dhici way caqli wax kala kallaa baa ilaah yidhi subxaana isagii waa edab daran yahay laa tutichu hadduu salaada kaala dagaalamay weligaa warkii ha yeelin ee wasjud qasban canhu ilaa u sujuud wakhtarib sujuudaana eebba ugu dhowow kalla ogaada ina alinsaana dadka inuu la yadqaa kiblo an ra'aahu inuu is arkay darteed istagnaa inuu deeqtomoo ladan yahay ina ilaa rabbika adiga rabbigaaba arrujaca laabasho ahaatay arayta waxaad ii sheegtaa alladii ninka yanhaa diidan cabdan addoon idaa salla markuu tukanaya addoonkii ayuu salaadii ka reebaya arayta waxaad ii sheegtaa in kaana hadduu yahay kala reebaya cala alhuda hanuun korkii aw amara hadduu dadka farayo bitaqwa alla ka cabsi arayta waxaad ii sheegtaa in kadaba midkaa wax reebaya hadduu alla beeniye xaqi oo watawalla iimaankii iyo taacadii ka jeestay alam yaclam ma wuusan ogeyn lianna allaha eebba weyne yaraa inuu u jeedo kaalla وحرورا لئن لم ينتهي حدوثا رأيتو من لن نصفعا إلى نجيدين بالناصية فودا ناصية فود بنجيدين كاذبة بلية خاطئة قفبلنا فليدعو هاو يرتا أبو جهل ناديه قرى جوكيس هاو يرتو وحي قرية قرى هاو جوكا سندعو أننا وحنو يارنين أزبانية ملائكة عذابك كلا وهو يدعو